asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ujeeddada shirkan jaraa'id ee maanta waa xilka fariisin guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane abukaato ceydiid cabdulaahi ilkaxanaf iyo magacaabidda guddoomiye cusub ee maxkamadda sare ee dalka doctor ibraahim iidle sulaymaan sidoo kale xilka fariisintaas waxaa lagu sameeyey isagana guddoomiyihii maxkamadda ee racfaanka doctor xasan maxamed cali iyadoo uu xilkiisa eh, qaban doono hadduu banneeyo cidda sharci ahaan ku xigta inay qabato haddana waxaan akrinayaa wareegtadii madaxweynaha jamhuuriyadda ee ee sharci ahaan arrintaas lagu fulinayo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xeer madaxweyne lambar soddon iyo saddex xilka fariisin iyo magacaabid guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya markuu arkay qodobada afara qodobada afaraad siddeetan iyo toddobaad boqol lix iyo tobnaad boqol iyo siddeedaad boqol soddon iyo sagaalaad ee dastuurka ku meel gaarka ah markuu arkay qodobada shanaad lix iyo tobnaad saddex iyo labaatanaad kow iyo soddonaad ee sharciga nidaamka garsoorka oo lambarkiisu yahay saddex ee soo baxay laba iyo tobankii juun kun sagaal boqol lixdan iyo labadii markuu arkay qodobka kow iyo labaatanaad ee sharciga nidaamka garsoorka lambarkiisa saddexaad soona baxay laba iyo tobankii juun kun iyo sagaal boqol lixdan iyo labadii si cadna u qeexaya in magacaabid khaas ah lagu magacaabi karo guddoomiyaha maxkamadda sare markuu arkay bedelaadii sharciga nidaamka xukuumadda sharci lambar afar iyo toban ee soo baxay kun sagaal boqol lixdan iyo labadii ee ku soo baxay qodobka toddobaad ee sharci lambar kow ee soo baxay saddexdii februari kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii markuu arkay xeer madaxweyne lambar siddeed ee kow iyo tobankii bishii saddexaad laba kun iyo shan iyo toban kuna saabsanaa kala dirista golaha adeega garsoorka xilka haayay muddo ku meel gaar ah si waan waafaqsanayn dastuurkii ku meel gaarka ah markuu arkay shuruudaha magacaabista ee ku xusan qodobka siddeedaad sharciga dhisidda golaha adeega garsoorka ee ku soo baxay faafinta rasmiga ah soddonkii juun laba laba laba kun iyo afar iyo tobankii markuu tixgeliyey cabashada muwaadiniinta soomaaliyeed ee la xidhiirta garsoorka iyo cadaalad darrada baahsan ee ka jirta hay-adaha garsoorka ayna lagama maarmaan tahay in wax laga qabto markuu garowsaday in xilkaas uusan sharcigu oggolayn in qof da'diisu ka badan tahay shan iyo lixdan sano uu hayo markuu garowsaday inay dhammaatay muddadii sharcigu oggolaa in xilkaa ay hayaan ay hayn karaan guddoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare ee racfaanka markuu garowsaday in sharcigu farayo in shaqada laga fariisiyo garsoorayaasha da'doodu dhaafsiisan tahay lixdan iyo shan sano maadaama ay iskood uga fadhiisan waayeen markuu xaqiiqsaday jiritaanka khaladaad sharci oo xaddhaaf ah ayna ku sifoobeen kutumashada sharciga lagama maarmaanna ay tahay in la saxo markuu tixgeliyey cabashada garsoorayaasha howlwadeennada garsoorka xirfadlayaasha sharciga iyo mid dadweynaha iyo midda dadweynaha markuu tixgeliyey in xulgudashada maxkamadaha dalka looga baahan yahay howlkarnimo daacad iyo hufnaan iyo in xilhaynta garsoorayaasha sare ay waafaqsan tahay sharciga iyo dhowrista mabaadi'da cadaaladda markuu tixgeliyey inay lagama maarmaan tahay in xilalka loo magacaabo garsoorayaal xag da' iyo aqoon ahaanba u qalma si waafaqsan sharciga lehna howlkarnimo wax ku ool ah oo lagu saxo cabashooyinka cadaalad darrada joogtada ah ee ka imaanaya muwaadiniinta soomaaliyeed wuxuu xeeriyey qodobka koowaad laga bilaabo taariikhda uu madaxweynuhu saxiixo xeerkan waxaa laga fariisiyey shaqadii garsoor waxaa laga fariisiyey shaqadii garsoor guddoomiyihii maxkamadda sare ceydiid cabdulaahi ilkaxanaf oo kow iyo siddeetan jir ah guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir xasan maxamed cali oo saddex iyo toddobaatan jir ah waxaa loo magacaabay xilka guddoomiyaha maxkamadda sare doctor ibraahim iidle sulaymaan xilka bannaan ee guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir waxaa si kumeel gaara u sii haynaya garsooraha ugu darajada sarreeya oo sharci ahaan xilkaas qaban kara ilaa laga magacaabayo guddoomiyenimada maxkamadda racfaanka gobolka banaadir dhaqangelinta howlgabka sharciga ah ee hoseeya garsoorayaasha gaaray da-da howlgabka sharciga ah waxaa fulinaya guddoomiyaha maxkamadda sare si waafaqsan shuruucda dalka u degsan xukuumadda iyo golaha shacabka waxaa la farayaa inay si deg deg ah u dhammaystiraan dhismaha golaha adeega garsoorka lana waafajiyo dastuurka ku-meelgaarka ah iyo sharciga dhismaha golaha adeega garsoorka xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu madaxweynuhu saxiixo waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga wabilaahi towfiiq haddana waxaan u yeerayaa sheekh dayfullaahi in uu dhaariyo guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare